way jirtaa madaxweynuhu waraaq buu soo qoray rug waaye anagana waraaq baan anigana waraaq baan u qoray taasoo ay tahay baarlamaanka soomaaliyeed asiga awood u leh axdiga inuu wax ka bedelo qodobka toddobaatanaada siinaya inuu wax ka bedelo kala bedelo isku bedelo dib u eego dhacdooyin badan oo taas oo kale oo baarlamaanka soomaaliyeed uu soo suubiyeyna waa jirta haddii aan mataal soo qaado baydhabo markii la joogay baarlamaanka in ars iyo markii laba boqol todobaatan shan lagu soo dararay baarlamaanka soomaaliyada baydhabo fariistay go-aan u gaaray asaa ogolaaday marka baarlamaanka ayaa iskale go-aankaas axdigaana siinaya go-aanka baarlamaanka sidiis u taaginaya axdiga siinaya waxa lagu dhaqmayana waa charterka waxaana bees noo ah annaga charterka bees noo ah qodobka toddobaatanaadaana siinaya marka saas darteed lixdankii iyo meel hadda wax laga raadin karana ma jirto sideedaba lixdanka dastuurka lixdanka markii la raadinayo wixii laga waayo waa axdiga kumeelgaarka wixii axdiga kumeelgaarka ku qoran loogama baana in lixdanka laga qodobka lixdanka lasoo cuskadayna qodob ka hadlaya mabahaba sharciyad iyo kordhin iyo mid ka hadlaya mabahaba qof qof rabaa iska soo qaado ma ogiy qof soo qaadi kara ma jiro sababta waay axdiga wixii laga waayo waa ku qoran tahay qodobka toddobaatan iyo koowaad wixii axdiga kumeelgaarka laga waayo ayaa lixdanka laga raadin
mudogornintan ay samaysteen baarlamaanka kumeelgaarka soomaaliya waxaa welwel ka muujiyay beesha caalamka madaxweynihiina dib ayuu idinku soo celiyey sow haddii aad ku taagnaataan go-aanka aad gaarteen soo welwel kama muujinaysaan in aad dhumisaan taageerada aad ka helaysaan in si xun loo fasira maa beesha caalamka welwel ay ka muujisay ma jirto waxay leedahay in la sababeeyo sababta iyo wixii loola jeeda ee loo sheego beesha soomaaliyada waana loo sheegay wixii la qaban doono howlaha dhiman trasiisha taaskii waqtiga ka dhiman intana waa loo macnay waana mahadsantiin wasalaamu